Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland ayaa deegaanka Janaac Cabdulle ka dhagax dhigtay xarun haweenka lagu bari doono waxbarashada qaybeeda kala duwan. Bulshada deegaanka Janaac Cabdulle ayaa ah kuwo markaasi u badan xoolo dhaqato, waxa ayna baahi weyn u qabaan helista adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Cadar Ismaaciil Cabdullaahi, Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland oo ka hadashay dhagax dhigga xaruntan, ayaa sheegtay in ay ugu talagaleen sidii haweenka deegaanka ay uga heli lahaayeen nolosha aasaasiga ah.
waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan dhagax dhigay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanta qaybteeda jannaay cabdalle halkan xarun baan ka dhisi doonaa xaruntaas oo haweenka jannaay cabdalle lagu bari doona farsamada qaybaheeda kala duwan waxbarashadii dadka waaweyn gabdhaha aanan waxbarashada helin ee- ee maxay ahayday ee, jannaay cabdalle degan insha allaahu qaybo kala duwan ayay noqon doontaa aadaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta halkaan aan ka dhagax dhigno aad iyo aad aa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Deegaanka Janaac Cabdulle ayaa ka mid ah deegaanada markaa aadka ugu baahan adeegyada aasaasiga ee bulshada qaybihiisa kala duwan sida helitaanka waxbarashada iyo caafimaadka.